بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kadib dilkii xasan nasrallah hoggaanka ururka xisbullah oo markii ugu horraysay soo hadlay sheegayna inay u diyaargaroobeen dagaal dhulka ah oo ay la galaan maamulka sahaynada iyo duqiimaha oo weli ka socda magaalooyin ay ku jirto bayruud intee ayuu la egyahay cabsida laga qabo in bariga dhexe uu ka qarxo dagaal wadajir ah oo ku wajahan maamulka isugu yeeray israa'iil maxayse dowladaha dhaca mandiqadda ay ka yidhaahdeen xiisadaha ka soo cusboonaaday lubnaan ruushka oo qaaday mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu cuslaa toddobaadyadan dhulkana soo dhigay tobaniya diyaarado ah kadib hadalkii shalay golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda moskow muslimiinta dhulka xaramaynka oo dhibsaday dhaqannada fushxiga ee uu la soo baxay maamulka daaquudka ah ee ale sacuud iyagoo dib u soo gocanaya wanaaggii ay haysteen tobannaan sanno ka hor muxuu yahay muuqaalka sida aadka ah looga falceliyey ee maalmahanay qabsaday baraha bulshada qodobbadaas kuwo kale xubintii wargaysyada iyo xalqadii afariyo labaatanaad ee taxnaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waddanka lubnaan waxaa ka socda duqaymo culus oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda iyadoo maalinkii shalay ilaa xalay ay dhaceen duqaymo lagu beegsaday duleedka koonfureed ee magaalada caasimadda ah sidoo kale magaalooyinka dhaca koonfurta ee bariga ayaa ka mid ah goobaha la duqeeyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda bayruudna waxa ay sheegtay inay jiraan khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac dhankiisa ururka isugu yaray xisbullah isagana wuxuu duqaymo culus oo ku garaacayaa deegaanada yahuudda ee ixtilaalka ay ku heshtaan duqaymaha ugu badanna waxay ka dhacayaan deegaanada dhaca xuduudda iyagoo mararka qaar beegsanaya magaalada xayfa dhanka kale dilkii xasan nasrallah oo laga joogo muddo laba maalin ah kadib ayuu markii ugu horraysay soo hadlay hoggaanka ururka xisbullah kelimad uu jeediyey naciim qaasim oo ah ku-xigeenka ururka ayuu kaga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo musiibooyinka ay wajahayaan isagoo dhanka kala xusay in ay diyaar u yihiin dagaal dhulka ah oo ay la galaan maamulka gumaystaha yuhuudda haddii uu ku soo duulo koonfurta lubnaan dhankiisa ra'iisul wasaaraha lubnaan najiib miiqaati oo hadlayey maanta oo isniin ah ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan qaraar ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha ammaanka kaasoo dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo mandiqadda sidoo kalena ciidamo la kala dhex dhigo miiqaati wuxuu intaa ku daray inay diyaar u yihiin in ciidankooda ay u diraan koonfurta webiga allidaani oo ah halka uu doonayo maamulka gumaystaha yuhuudda inuu ka fuliyo howlgalka dhulka ah isagoo ku andacoonaya inuu ka fogeynayo maleeshiyaadka ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii horena waan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo ilyas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna ku daahfuraynaa warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah majalladaha reer galbeedka taasoo si qoto dheer u lafaguraysa cabsida laga qabay in dhulka bariga dhexe uu ka qarxo dagaal wadajir ah kadib markii uu maamulka gumaystaha yuhuudda dilay madaxii ururka isugu yeera xisbullah warbixintan ayaa daaha ka rogaysay in maamulka benyamin netanyahu uu wakhti weliba la kulmi karo weeraro si wadajir ah ay ugu soo qaadaan dhammaan xulafada iiraan iyo kuwa lubnaan ee qaaradda aasiya waxaa tusaale loo soo qaadanayaa shiinaha iyo bakistan oo saacadihii lasoo dhaafay soo saaray warar isku mid ah oo ay uga soo horjeedaan waxyaabaha maalmihii lasoo dhaafay ay martigelinaysa lubnaan iyagoona qoraalladooda ku lifaaqay hadallo laga dhadhansan kara hanjabaado toos ah iyo inay isgarab taagi doonaan lubnaan haddii ay yuhuudda sii wadaan duulaanka ay qorsheenayaan ee dhanka dhulka ah waan diidnay ku-xadgudubka madaxbannaanida iyo ammaanka lubnaan waxaan cambaaraynaynaa dhammaan falalka lagu waxyeeleynayo dadka rayadka ah ee aanan waxba galabsan misena ku sugan gudaha waddankaas waa nuqul ka mid ah hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda biijin dhanka bakistan iyaduna sida aan horay u soo xusnay waxa ay soo saartay war qoraal ah oo ay ku muujinaysa aragtideeda ku aadan waxa ka socda gudaha lubnaan isbuucyadii lasoo dhaafay waxayna sheegtay in si buuxda ay uga soo horjeedaan ku-xadgudubyada tooska ah ee uu samaynaya maamulka isugu yeera israa'il kuwaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay laga soo calaamadeeyey gudaha dalka lubnaan ciidamada israa'iil waxay ku dhaqaaqeen xadgudub aanan la aqbali karin oo ka dhan ah madaxbannaanida lubnaan iyagoona si naxariis darro ah u bartilmaameedsanaya xarumaha dadka rayadka ah taasoo wiiqaysa xasilloonnida iyo amniga waddanka waxaa iyadana sidaas tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda islaamabad waxaa dhanka kale xusid mudan misana cabsi xooggan laga muujinayaa dagaalka lugta ah ee uu maamulka gumaystaha yuhuudda sheegay inuu ku gelayo gudaha dalka lubnaan waxaana soo baxaya digniinno caalami ah oo ku socda xukuumadda benyamin netanyahu maadaama marka uu duulaanka taga dhanka lugta uusan gumaystuhu ahayn mid ku firfircoon misena ka soo hoyn kara guulo la taaban karo een marka la wada shamliyo iyadoo wax lagu dhisanayo warbixinada iyo taqaariirta la daabacay kadib dilkii xasan nasrullah cabsida ugu xooggan ee hadda bariga dhexe looga baqanayo waa inuu qarxo dagaal loo dhan yahay weliba ay si gaar ah uga qayb qaadanayaan wadammada aysan siyaasad ahaan wada jaanqaadin maraykanka iyo xulafadiisa haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeyska financial times oo daabacay warbixin uu ku qaadaa dhigayo su-aasha ah maxaa sababay in sirdoonka yuhuudda uu ku dhex xididaysto gudaha ururka la magac baxay xisbullah saxiifaddu waxay ugu horrayn sheegaysaa in sheekadan ah in sirdoonka sahayanadu uu si aad ah ugu dhex milmo gudaha ururkan shiiciga ay si aad ah u soo ifbaxday kadib markii uu duulaanka ku qaaday gudaha dalka suuriya sannaddii waxay warbixintu sheegaysaa in wixii xilligaas ka dambeeyey uu sirdoonka dibadda yuhuudda uu marba marka ka sii dambaysa kusii dhex baahayay laamaha kala duwan ee ururkan isugu yeera xisbullah ilaa uu gaaray heer xitaa uu isku dayey sannadihii ilaa inuu fuliyo howlgallo xooggan oo uu doonayay inuu ku qaarijiyo saraakiil sarsare majalladdu waxay samaynaysaa xusuusin iyo dib u milicsi dagaalkii dhex maray maamulka yuhuudda iyo ururkan la magacbaxay xisbullah sannaddii iyo sida xilligaas uu ahaa galaangalka sirdoonka dibadda ee yuhuudda gaar ahaan midka uu ku dhex leeyahay ururkan waxayna warbixintu muujinaysaa in xitaa ka hor duulaankii xisbullah ee suuriya uu sirdoonka sahayanada ku dhex milnaa hoggaanka sare ee ururkan shiiciga ah waxa uu jornaalkan xusayaa in sannaddii labada kun iyo lixdii uu maamulka gumaystaha yuhuudda isku dayey in ilaa saddex mar uu dilo xasan nasrullah balse ay u suurageli weysay waxyaabaa iska dabamaray awadood waana sida ay financial times sheegayso sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay in xukuumadda benyamin netanyahu ay hadda samaysay kumilan midkii hore ka ballaaran oo weliba ah gudaha silsiladda hoggaanka sare ee ururkan ku daaban iiraan ee isugu yara xisbullah iyagoona hadda awoodo iibsashada daacadnimada rag sarsare waana sida dabcan la arkayba toddobaadyadii lasoo dhaafay oo la khaarijiyey saraakiil sarsare oo ka tirsan ururkan ugu dambayntii warbixintu waxa ay sheegaysaa in gumaystaha oo hadda helaya tiknolojiyad ka horumarsan middii hore misena yeeshay saaxiibo intii hore ka xoogan ayna u saamixi doonto sii wadidda howlgalladiisa uu ku beegsanaya saraakiisha iyo halbowlaha maleeshiyaadkan isugu yara xisbullah hadalka saxiifadanna dabcan waxa uu la mid yahay midka ay aaminsan yihiin boqolaal saraakiil iyo qubaraa caskari ah oo ka soo kala jeeda daafaha caalamka innagoo markan ku sii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda the guardian ee ka soo baxda dalka ingiriiska iyo kuwo kale oo reer yurub ah misena daabacay warbixin ay ku sheegayaan xukuumadda moscow oo dhulka soo dhigtay in ka badan boqol diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah misena ay leedahay milkiyaddooda xukuumadda kiyev sida ay warfidiyeenka u sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha ruushka waxaa dhulka lasoo dhigay ilaa boqol iyo shan iyo labaatan diyaaradood oo ku socday bartilmaameedyo gaar ah oo ku yaalla gudaha dalka ruushka waxayna warbixintu intaasi ku daraysaa in tani ay ka dhalatay burbur xooggan oo soo gaaray dhismayaal ku yiilay halka ay ku soo dhaceen misena ay ku burbureen diyaaradahan faraha badan waxay dabcan hadda u muuqataa in ruushku uu si dardar leh ugu soo rogaal celinayo saaxada dagaalka maadaama muddooyinkii dambe uu wajahayo guuldarrooyin xooggan oo uga imaanayay yukrain oo taageero lixaad leh ka helaysa waddamada reer yurub guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana dib idinku celiya dhanka walaalkan suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa muslimiinta dhulka xarameynka oo dhibsaday dhaqamada fushxiga ee uu la soo baxay maamulka aala sacuud ayaa dib u gocanaya tobanaankii sane ee lasoo dhaafay oo ay ku noolaayeen xaalad ka duwan mid ay hadda ku jiraan iyadoo dhanka kale maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada uu qabsaday muuqaal aad looga falceliyey haddaba muuqaalkaas muxuu yahay maxayse muslimiinta ku nool dhulka xarameynka ay ka yidhaahdeen warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaadis cabdiqaadir isbeddelka dhanka akhlaaqeeda ka jira dhulka xarameynka ee maamusho dowladda daaquudda ali sacuud ayaa saameyn ku yeeshay muslimiinta dhulkaasi ku dhaqan iyo manaadiqda ku xeeran يشرب شيشة وسيجارة المسلم لا شيشة وسيجارة المسلم لا يشرب لا يشرب لا يشرب لا يشرب لا يشرب شيشة وسيجارة baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaal la duubay muddo hadda laga joogo wax ka badan shan iyo toban sano ka hor kaasi oo dadku si aad ah uga falceliyeen muuqaalkan oo malaayiin qof ay daawadeen ayaa dadka soo xasuusiyey wakhtiyadii ay culimmada iyo ducaaddu xor u ahaayeen faafinta dacwada islaamka muuqaalka waxaa kasoo muuqanaya daacireer alqasiim ah oo sheegaya waxaan u banaaneen qofka muslimka ee ku dhaqan dhulkaasi hadda waxaasoo idil waxaa jidiyey misena sharci dadka uga dhigay nidaamka mujrimka ee moxamed bin salmaan kaasoo horseed u noqday xumaan xarkaha goosatay muuqaalkan oo dib loo faafiyey ayaa dadka soo xasuusiyey maalmihii wacnaa ee ay soo mareen iyagoo qariibsanayay in waqti xaadirkan aan waddankan laga ogoleen qabashada nadawaad diini oo noocan ah يشرب شيشة وسيجارة المسلم لا شيشة وسيجارة المسلم لا يشرب qeybaha hore ee nashiidkiisa dacawiga ah waxa uu haaniye muqbil ku caddaynaya in dadka muslimiinta aysan dhaqan iyo caado u lahayn isticmaalka shiishada iyo sigaarka isagoona ka digaya xumaan qayaxan oo si cad waqti xaadirkan loogu faafinayo gudaha dhulka xarameynka
لا يسمع ديسكو وجيتارا المسلم لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع ديسكو وجيتاره waa muuqaal dhif iyo naadir ah ama la odhan karo mashhad aan xilligan lagu arkin gudaha dhulkaasi gaar ahaan ma arkaysid boqolaal muslimiin ah masjid ku kulansan kuna faanaya diintooda iyo dhaqankii suubanaa sidaba uu muuqaalkan oo wax ka yar labaatan sana un ka hor muujinayay sida muslimiintu u ahayeen kuwa soo jeeda kor ugu dhawaaqaya halkudhegada cisiga
و- والمسلم من يوالي القوم النصارى qaybaha dhexe nashiidkan waxaa ku jirta oo daacigu uu qeexaya in dadka muslimiinta aysan ahayn kuwa marna xiriiriya gacal iyo sukeyn ka dhigta sariibiyiinta
من يوالي من يوالي القوم النصارى صارى والمسلم لا يذهب للقوم السحارى صارى. المسلم لا يذهب لا يذهب لا يذهب للقوم السحارى والمسلم ما يغازل في السوق والحارة والمسلم ما يعري أهلا في البحارة المسلم ما يعري ما يعري ما يعري أهلا في البحارة بحارة والمسلم ما يسبل ثوبه وإزاره المسلم لا يسبل لا يسبل لا يسبل ثوبه وإزاره والمسلم لا يعبث من خلف الستارة dhanka markaan eegno falcelinta dadka daawaday kilibka muuqaalkan waxaa ka mid ah cabdulaahi cabdilatiif oo yidhi wuxuu ahaa xilli aan ku noolayn toosnaanta wanaagga iyo hufnaanta qanaacada iyo sidoo kale alla kacabsiga allah ayaa waxaan u baahannahay in aan dib ugu noqono wakhtigaas quruxda badnaa ee xaaladdu wanaagsaneed ayuu yidhi allah ayuu arrinkan waa barwaaqo lagu laray jawi diimeed ayuu yidhi rashiid naasirudiin oo ka mid ah dadka daawada muuqaalkan xasan nasirxaan waxa uu ka yidhi muuqaalka wuxuu ahaa muuqaal qurxoon oo kalimaadkiisu qaboojinayaan laabaha daawado kale ayaa isna murugo ku tilmaamay muuqaalkan waayo in marka aad daawanayso waxyaabo muujinaya toosnaanta aad ku siganayso in gebi ahaanba aad ku dhex lunto wakhtigan iyo sida uu yahay wadciga muslimiinta kuwo kale oo ka mid a dadka daawada muuqaalkan ee u duceynaya ragga kasoo muuqanaya iyagoona si aadaha ugu dheeraanayay ka hadalka sunnada ka muuqata iyo kelimaadka kasoo burqanaya maharajaankooda wuxuu ahaa xilli ay muslimiintu isugu imaanayeen masaajidda iyo multaqayaadka gaarka ah si ay ugu faanaan diintooda una muujiyaan majdigooda ee sharafkii ay lahaayeen layaab ma lahan oo waa mandiqada alqasiim oo ka mid ah saddex-iyo tobanka gobol ee sacuudiga ayna ku taalo magaalada bureyda ee caanka ah taas oo ay kasoo baxeen culimo badan iyo hogaamiyaal qudwo iyo kudaysho ugu ahaa muslimiinta la dagaalanka gaalada iyo adeegida islaamka layaab ma lahan oo waa mandiqada alqasiim oo ka mid ah saddex-iyo tobanka gobol ee sacuudiga ayna ku taalo magaalada bureyda ee caanka ah taas oo ay kasoo baxeen culimo badan iyo hogaamiyaal qudwo iyo kudaysho ugu ahaa muslimiinta la dagaalanka gaalada iyo adeegida islaamka
شموس البشائر سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل marka laga hadlayo waqti xaadirkani sida uu yahay xaalka dalkaasi iska da in masjid iyo mimbar laga caddeeyo in muslimka aysan u bannaaneen inuu xidhiiriyo gaalada ama u dhex dabaasho shahawaadka iyo boholada xumaanta waxaan xaqiiqada iyo waxaa ka jira dalkaasi iyo dabadhilfnimada ahli sacuud aan laga caddayn karin akoonada baraha bulshada iyo goobaha la midka ah فبالروح سنفدي حمانا tusaalayaasha arrinkan oo aad u badan ayaa midka ugu soo dhow waxa uu noqonaya dil dhowaan xukuumadda ali sacuud ay ku fulisay ruuxa ku eedeen inuu ammaanay sheekh usaama bin laadin allah u naxariistay kaasoo arrinka uu sameeyey ay ku tilmaameen inuu boorinayo ama uu ku dhaqaaqayo kicinta bulsho بابا يلبي الله يا شمس الامجاد امجادي فلتشرقي من بعد الرقاد
waa falkan iyo kuwa la midka sababta keentay in muuqaal saddex iyo toban sano ka hor dib loo baahiyey ay dad badan oo boqolaal kun ah ay ku tilmaamaan mid cajiib ah islamarkaana soo bandhigayo sidii ay muslimiintu xor ugu haayeen caqiidadooda iyo in ay caddeeyaan iyo sida nidaamka faasidka ee ka jira dalkaasi uu isugu dayayo in gebi ahaanba uu dadnimadii iyo anafadii ku jirtay oo ka saaro muslimiinta xarameynka balse aan u suurtoobin allah mahadi لا تنس يا غلام سعادة الدنيا لا تساوي الجنان كن سعيدا لا تنس يا غلام سعادة الدنيا لا تساوي الجنان لا لا لا لا تساوي الجنان لا لا لا لا تساوي الجنان بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afar iyo labaatanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن أخيارتنا دقيسانيساي kusoo dhowaada xalqadii labaatan iyo afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ka soo hadalnay tarbiyadii diineed ee uu rasuulka ku barbaariyey jiilkii ugu horeeyey ee rumeeyey risaaladiisa waxaana markan eegi doonnaa sida uu ahaa wadciga magaaladii rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu qoraagu leeyahay allaha u naxariistee waxaa kulmay reer maka iyo reer madiina waxaana kulmiyey diinta wuxuuna tusaalahaasi noqday midkii ugu weynaa ee ay taariikhda u diiwaan geliso awoodda diinta dagaalladii dhex mari jiray aws iyo khasraj ayaa sii muuqday oo raadadkoodii aanay baabi'in laakiin islaamka ayaa quluubtoodii isku soo dumay haddii wax walba la bixiyana la iskuma soo dumi karin intaa kadibna nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu walaaleeyey muhaajiriintii iyo ansaar waxaana dhex maray walaaltinimo ka mug weyn kana wanaagsan midda u dhexaysa labada wada dhalatay walaaltinimadaasna waxay meesha ka saartay wax weliba oo ay taariikhdu ka diiwaan gelisay dadka isjecel ee walaalaha ah ee ku walaaloobay waxaanan islaamnimada ahayn dowladdii curatay ee ka koobnayd muhaajiriin iyo ansaar waxay aasaas iyo bilow u noqotay ummadda islaamka soo ifbaxa dowladda ee xilligaasi adka waxay adduunka ka ilaalisay burburkii uu qarka u saarnaa dadkuna waxay teed uga noqotay fitnada iyo halista ku soo wajahnayd sidaasi darteed allah wuxuu yidhi mar uu ku boorinayey ansaar iyo muhaajiriin walaaltinimadii iyo midnimadii u dhexaysay والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير nebiga sala allahu calayhi wasallam kama suulin inuu saxaabada ku tarbiyeynayo tarbiyo xeel dheer qur-aanku wuxuu sare u qaaday nufuustooda jalasaadkii nebigana waxay ka kororsanayeen inay ku sii adkaystaan diintooda kana dheeraadaan shahwaadka una tartamaan raalligelinta allaah iyo inay u hiloobaan jannada cilmiga ayay ku dadaaleen diinta ayayna fahmeen naftooda ayayna xisaabiyeen allaah iyo rasuulkiisana way ku addeeceen wixii fudud iyo wixii culusba waxayna u nafiireen waddada allaah iyagoo fudfudud iyo iyagoo culculus nebiga ayayna la dagaalgaleen toddobiyo labaatan mar muddo toban sanno gudahood ah amarkiisuna waxay ku duuleen boqol mar waxaana u sahlanaatay inay meel iska dhigaan adduunyadoodii dumarkoodii iyo owlaaddoodii markaas ayaa waxaa ku soo degay aayaad iyo mucjisaad badan oo aysan horay u arkin waxay xal u heleen caqabadii ugu weynayd oo ahayd shirkiga iyo gaalnimada kadibna waxaa xal loo wada helay caqabadihii kale oo dhan islaamka ayaana ka guulaystay jaahiliyada mar walbana guushu waxay ahayd dhanka muslimiinta dadkii ayaana diinta si dhammaystiran u soo galay nebiga ayayna raaceen naftoodana ma cuslaysan wixii uu rasuulka amray waxayna nebiga u bandhigeen wixii dembi ah ee ka dhacay waxayna u dulqaateen cuquubadii ka dhalatay dembiyadaasi qamradii ayaa laga xarimay iyadoo ay agtooda buuxdo wayna u hoggaansameen wayna daadiyeen qoraagu wuxuu leeyahay waxay gaareen heer ay naftooda iyo shayddaanka kala dheereeyaan naftoodana ay xakameeyaan waxay noqdeen dad aakhiro ma aysan ka anfariirin musiibada nimcadana kuma aysan badraamin gaajaduna ma aysan mashquulinayn hodantinimaduna kibirka ma aysan qaadin hanti iyo awoodna kuma tiirsanin dadka ayay u noqdeen cadaalad iyo kuwa ka dhowra dhibaatada ugu dambaynna nebiga ayaa uga tegay ummaddiisa oo wuu ku aaminay qoraagu wuxuu leeyahay allah u naxariistee isbeddelkii nebiga sala allahu calayhi wasallam uu ku soo kordhiyey muslimiinta iyo insaaniyadda ayaa ahaa kii ugu cajiibsanaa ee soo maray taariikhda dadka dhan walba ayuuna la yaab ka lahaa haddii ay noqon lahayd surcada xeeldheerida waasicnimada waadixnimada iyo sida uu ugu dhow yahay fahanka dadka mana uusan ahayn hal xidhaale aan la fahmi karin sidaa darteed waxaana looga baahan yahay inaan si qoto dheer u diraasayno isbeddelkaasi si aan u ogaanno heerka uu gaaray saamaynta uu ku reebay mujtamaca muslimka ah iyo taariikhda bashariyadda haddii aan eegno saamaynta uu iimaanka ku leeyahay akhlaaqda waxaa laga wada dharagsan yahay in dadka carab iyo cajanba ay ahaayeen kuwo ku nool jaahiliyo waxayna feli jireen wixii ay doonaan noloshoodana wax diin la dhaho qayb kama ahayn allahna waxay ka aaminsanaayeen in uu u tanaasulay khalqigiisa kadib markii uu abuuray ayna jirin qof wanaag sameeyey oo la abaalmarinayo iyo mid qalad sameeyey oo la ciqaabayo rumaynta ay allaah rumaysan yihiinna waxay ka dhignayd sida qof aqoon u leh taariikhda iyo inay allah u qiraan inuu abuuray dhulka iyo cirka dadkii carabta ahaa ee soo islaamay waxay ka guureen fahamkaasi gaaban iyagoo helay faham cad oo saamayn ku leh naftooda iyo noloshooda sidoo kale saamayn ku leh akhlaaqda bulshada noloshoodana maaraynaya allaah iyo sifaadkiisa ayay rumeeyeen markaas ayay isbeddeshay noloshooda iimaanka ayaana quluubtooda buuxiyey wuxuuna xididada u siibay jaahiliyadii wuxuuna ka soo saaray qof aan ahayn qofkii hore waxaana ka soo ifbaxay quruxda iimaanka yaqiinta sabarka iyo geesinimada arrimahaasi oo dhan waxay la yaab ku noqdeen cuquusha iyo falsafadda taariikhda ilaa iyo maantadan way ka yaaban yihiin wayna ka yaabannaan doonaan aqoontuna way u weysay waxay arrinkan ku cilayso oo aan ka ahayn iimaanka dhammaystiran وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii afar iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin kulan dambe ayaa inoo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
أشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها وهجاء جود هاني تاسيان كسو gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها